annagana waxaa hadda socota wa leda o r a o r waxaa la operation rate assessment runtii waxaan rabaa inaan aada ugu mahadceliyo madaxweyneheenna jamhuuriya faalka soomaaliyeed maxamed abdullahi farmaajo iyo ra-isul wasaaraha jamhuuriyadda ra-isul wasaaraha xukuumadda mudane xasan cali khayr oo runtii ah nin maaragtay aada u karti badan oo aada u shaqo badan taageerada uga baahana inaan marwalba taageerno qorshihiisa wasaaradda gaashaandhigga howlgeliya waxaa ah inuu horta annaga guddigeena difaaca uu aada ula shaqeyn raba inaan idiin sheegno qorihii qorshihii ugu horreysay oo la keenay oo dib badan ka imaaday inaa xustin maaqaane qorshihii eighteen thousandka ciidamada lagu dhisaayey oo saddexda kun loo qeybinaya ciidamada maamul goboleedyada loo qeybinayay dadkii ka hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa gabadhii ugu horraysay afrika kun sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii asli xasan cabaade oo ah duuliyo sare isla markaasna diyaarad duulisa iyadoo ku dheeraatay ahmiyadda ay lahayd ciidamada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya marka ciidanka waa ciidanka waddanka ku dhisan yahay ciidan la'aantiina dowlad soconaysaa ma jirto nabad imaan kartaana ma jirto isagoo laakiin ilaahay laysku xirin waa inaa ilaahay laysku xiraa ilaahay subxaanau wa tacaala mar kastaba aan digriga ilaahay badinaa haddaba waxaa garabkayga bidixda taagan cabdulaahi calibaar oo ka tirsan guddigii uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya u magacaabay bishii agooste islamarkaasna ahaa guddigii taakulaynta ciidamada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaa laydin magacaabay bisha agoosto saan filayo ee guddigiina muddada hadda aad magacaabantiin ilaa iyo lix bilood bay ku dhowdahay maxaa idiin qabsoomay oo aad ummadda soomaaliyed u sheegaysaa runtii lix bilood ma ahan waxaana la magacaabay bisha sideedaad labadii bilood oo ilaa iyo oktoobar waxaan ka shaqaynaynay dadkii dadka la magacaabay waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa ku kala maqnaayeen waa isku imaannay intaa intaas maalmood baan waxaan shiraynay every maalin kasta subaxii ilaa iyo iyo galabtii baan shiraynay oo sharciyaan qornay oo ilaa wax dad las magacaabannahay isma aqoonin waa isbarannay sharciyaan samaynay macnaha wixii aan qaban lahayn baan ka fakarnay madaxda u gudbinay naga sareysa madaxweynaha macnaha toos ku report karana waa u gudbinay wixii aan soo diyaarinay marka go ahead uuna siiyey marka waxaa dhacday oo runtii oo oo nagaabisay oo hadda aan waxaynu wacyigelinta u bilowna waxa weeye in dagaalkii macnaha qaraxii soobe oo afar iyo tobanka oktoobar iyo iyo labaatan iyo siddeed oktoobar runtii arrintaas waxa waaye guddigeenna qaar ahaa qaar baa macnaha ka shaqaynayay hadda arrintaas waa soo gabagaboobeysaa marka waxaan bilownay wacyigelintan somaaliya way ka socotaa waa dhowr face face waa east africa facena waa yurub facena waa north america marka aad iyo aad baan runtu aan u shaqayna sidoo kale waxaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay waxaa ka mid ahaa saraakiil hore iyo weliba bulshada qaybaheeda kala duwan ciidankeenna maashaynaya magan ilaa weeye milatariga xoogiyo dhammaan magan ilaaweeye soomaalidu midday tahay haddaan mirarka valliyo magool baa inoo curatay iyo sidigti maandiqi musuq maasuq waa laga bixiyo mooshinkii horaye madaxweynihiiyo dowladduba magan ilaaweeye
xaflad ugu yeeri mayno ee waxaan ugu yeeraynaa isu soo xilqaanka sababto ahay xaflad maahan tan xafladayn mayno shaqo dhabaa taalla hadduu allaydmo waa taageeradii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waa markii ugu horreysay oo reer minnesota aanu isku soo qaadno in aynu taageerno ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed
soomaaliya ha noolaato soomaaliya guul ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee maalin walba dhimanaya ee dhaawacmaya ha noolaadaan ciidanka soomaaliyeed wuxuu halkaa ku gaadhay shacabkiisa shacabkiisa ayaa daba taagnaa ayaan dhexdii ahayd baa waxaan lahaa madfaca iyo gantaalaha miiga iyo taagigu marka ay marayeen dumarku ay mashxaradaan mingisdu iyo dadkiisuna minnow ay yidhaahdaan intaan mawdku ii imaneen madaxa ciidda lay dhigin allahayo mar soo celi waxaan wiigaan maqlay magaalada waxaa la keenay gabdhaha soomaaliyeed baa la hadlayaa waxaan maqlay magaalada waxaa la keenay duruuc lagadayo kun dollar saddex baree yaaleen waa la dhammaysta markii aan maanta waalkan oo walaalkeen cabdulaahi soo istaagay iyo walaalkeen oo ay dhaheen ciidamadii dalka soomaaliyeed aan caawinno lama helaya xataa shan gabdhood intay soo baxaan dhaha waana kanaa